أيها الإخوة والأخوات حفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليس قطبيا فتاوى شرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن نوجه عندنا فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله فضلا كسر هذا فده أفراد الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu u fadhinaa majliskii shiikheenu uu inooga jawaabayey su-aalaha lasoo gudbiyey ee dadku ay tabanayaan waxaynu caawa si toosa u geli doonaa insha allahu tacaala su-aalihii saa-il baa wuxuu leeyahay waxaan ahay hooyo dukaan haysata waxaan u shaqeeyaa caruurtayda waxaanan dukaanka ku iibiyaa waxyaalaha aan ku iibiyo ka mida sigaarka waana sida badan dakhligayga ama lacagtaydu halkay iga soo gashaaba sida badan waa sigaarka marka lacagta xukunkeedu muxuu noqonayaa falyatafadal ishayku mashkuura wamajuura
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا مسألadu waxay ku xidhnaanaysaa sigaarka xukunkiisa oo shaygu hadduu yahay shay bannaan iibintiisuna waa bannaanta hadduu yahay shay xaaraanana iibintiisuna waa xaaraan sigaarka xukunkiisu waa inuu xaaraan yahay waayo dhibtiisa ka badan dheeftiisa qaacidada sharcigana waxay tahay maa kahura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wixay dhibaatadiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay marka sigaarku waa xaaraan dhibaatooyin badanna waa leeyahay xanuunno badan baa laga qaadaa yacni waa la baadhay wuxuu ka mid yahay waxyaalaha maandooryaha buu ka mid yahay saas aawadeed kamiyo badan qofku hadduu ka isticmaalo maaddooyin baa ku jira nikotiin iyo maaddooyin baa ku jira markaysaga mukhadir ah mawaadka noocaasa nisbe yar baa lagaga daraa haddii lagu badiyo waxay noqonaysaa waxa weeye qofku markaa inaanu xamili karayn oo dhibaatooyin badan uga imanayaan masalan oo kale meelaha qaar waxaa la yidhi waxaa la saamaxaa in lagu daro yacni dhibic saddex yacni hal loo qaybiyey saddex meelood meel ahaantii taqriiban yacni waddannada qaarkood waxaa mamnuuca maaddadaasi hadday intaa ka badato in lagu iibiyaa waa mamnuuc waxaa laga yaabaa shirkadaha qaarkood inay ka dhigaan dhibicdiiba shan oo bimacnaa midh kale badhkii ay ka dhigaan markay caynkaa noqoto waddannadooda laguma iibin karo looma ooyaankaa loo keenaya aan wax alle waxay iska baadhayaan jirin ayaa loo keenaya dabeedna halkaasaa lagu iibinaya afrikadaa inta la keeno geeska afrika iyo ka mid yihiin ayaa iyo bartanka afrika iyo ay ka mid yihiin baa la keenayaa dabeedna markaasaa lagu iibinaya dhibaatooyin fara badan buu leeyahay nin dhakhtara ayaa ka qoray markaa kitaab uu u bixiyey masaa'ib addukhaan dhibaatooyinka musiibooyinka uu leeyahay sigaarku wuxuu ka warramay sagaal iyo sagaashan xanuun in laga qaado markaasuu mid mid u taxay yacni xanuunnadaas marka waxa weeye waa shay mudir ah oo dhibaato xambaarsan saas aawadeed waa xaaraano ma bannaana mar hadday caynkaa tahayna iibkiisuna ma bannaana in allaha idaa xarama shayan xarama samanahu xadiis buu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam allah hadduu shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana waa xaaraantinimeeyey saas aawadeed sigaarka in laga baayac mushtara ama la iibiyaa ma bannaana kasabka qofka ka soo galaana wuxuu noqonayaa mid xaaraanuu noqonaya hooyadaa tidhi waxaan iibiyaa markaa meeraddan haysto sigaar baa ugu fulki ah waxaan kula talinaynaa inay markaa wax kale uga wareegto ilaahay dartii ay uga wareegto waxaana xadiis ku soo aroortay man taraka shayan lilah abdalahu allahu khayran minhu ka shay ilaahay dartii uga taga allah wax ka khayr badan buu ugu beddelaa marka allah baa wax ka khayr badan kuugu beddeli doonee kasab kala raadso ilaahayna ha caawiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu kasab wanaagsan ku arsaaqo oo marka ay kaga maaranto waxaas xaaraanta aan bannaanayn marka iyaduna waa inay la timaadaa niyad ilaahay dartii ay uga tegayso waa inay la timaadaa yacni marka hadday ilaahay dartii uga tagto oo ilaahay niyadeeda sidaa ka ogaado wax ka khayr badan buu ugu beddelayaa wallaahu aclam su-aasha saddex iyo afartanaadna waxay odhanaysaa nin hadduu cayaayir ugu yidhaahdo gabadhiisa waan ku furay sidaa gabadhu ma ku furmaysaa
mala gabadhiisa lahjadii meesheenna ayuunbaa ku hadlaysaan waxaa lala hadlayaa ma aha markaysaa reer burco keliya gabadhiisa soomaali badankeedu waxay u taqaannaa tuu dhalay su-aashu waxay ku saabsan tahay ninku hadduu ooridiisa ama haweenaydiisa uu ku yidhaahdo cayaayir ugu yidhaahdo waan ku furay oo kaftan iyo cayaayir uga jeedo wax ma ku furmayaan jawaabtu waxay tahay haa waayo xadiis baa ku soo arooray inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex dhabtoodu waa dhab dhayashooduna waa dhab yacnii haddii kaftan looga jeediyo haddii dhab looga jeedo farqi ma kala leh saddexdaa shayna waxay tahay waa annikaax iyo altalaaq iyo alcataaq waa guurka iyo furitaanka iyo xoraynta haddii dhab loo yidhaahdo iyo haddii dhayal loo yidhaahdo mid walba xukunkeedu waa dhacayaa hadduu marka cayaayir u yidhaahdo inantayda heblaayo ama walaashayda heblaayo ayaan kuu guuriyey oo uu yidhaahdo markaa qad qabiltu nikaaxaha uu yidhaahdo markhaatiyadiina ay joogeen oo maqlayeen caqdigu waa dhacay hadduu kaftan u yidhaahdo waan ku furayna way furmaysaa hadduu kaftan u yidhaahdo addoonkaygii waa xoreeyey waa ku xoraysimayaa hadduu addoonkiisa yidhaahdo waan xoreeyey oo kaftan u yidhahdo iyo cayaayir yacni waxay noqonaysaa inuu xoroobaayo saas aawadeed yacni marka hadalkaa in dhayal loo yidhaahdo lagu kaftamo ma aha oo talaaqu kaftan ma galo saas aawadeed dhabtiisa iyo dhayashiisu waa isku mid weeye waa ku furmaysaa wallaahu aclam jasa allahu shaykhana khayr aljasaa ee su-aasha afar iyo afartanaad saa'ilku wuxuu leeyahay sodoga aabe ma lo odhan karaa
jawaabtu waxay tahay in la yidhaahdo aabbe iyadoo looga jeedo ixtiraam looga jeedo waxba dhibi kuma sugna oo anas ibnu maalik radia allaahu canhu wa ardaah fii saxiixi muslim waxaa ku sugan inuu waxa weeye adeerkii abuu talxa abuu talxa wuxuu qabay anas hooyadii buu qabay anas aabbihii hore u dhintay marka abuu talxa guursaday anas hooyadii marka fii saxiixi muslim waxaa ku sugan isagoo odhanaaya aabbahay alimaamu nawowi markuu sharxaayo wuxuu odhanayaa wuxuu yidhi aabbahay ixtiraam ayuu u yidhi uu ixtiraamayo ee dee aabba dhaba uma ahayn markaa sidaas aawadeed dhibi kuma sugna ha yeeshee waxaa ka fiican inuu tacaabiirta kale isticmaalo adeer iyo wax la mida uu yidhaahdo ayaa ka fiican laakiin dhibi kuma sugna wallahu aclam jasa allahu shaykhana khayr aljasaa su-aasha shan iyo afartanaad saa'ilku wuxuu leeyahay gaalka ma la xaman karaa
jawaabtu waxay tahay gaalku haddii waxa weeye uu gaal xarbiya yahay wax xurmaaba male gaal muslimiinta la dirirsan hadduu yahay wax xurmaa male laakiin gaal sharcigu dhiiggiisa dhowray hadduu yahay yacnii wax dhiba in lagu sameeyo ma aha laakiin waxyaalaha markaa waxa weeye dee isaga aan dhib la lahayn oo aan khalqi iyo abuur iyo waxba ku saabsanayn ee marka waxa weeye isagu xumaanta marka waxa weye isaga la quruxsan dee haddii lagu sheego dhibi kuma sugna waayo ta noocaasi xan noqon mayso laakiin khalqigiisa iyo abuurkiisa wax ku saabsan haddii marka waxa weeye lagu dhaleecaynayo ama wax la mida ama wax laga sheegaayo ta noocaasi hadduu yahay gaalkii dee waxa weeye sharcigu dhiiggiisa dhowray in marka waxa weeye aan markaa khalqigiisa iyo abuurkiisa waxba laga sheegin yacni marka weeyaan laakiin waxyaalaha marka uu isagu ka diin yeelanaayo ama la quruxsan ee la wanaagsan ee sharciga ku xun ee uu la soo bambaxaya aanu qarsanaynba iyada marka wax dhibi kuma sugna oo muslimkii faasiqa ahaa wuxuu calan u samaynaayo ee uu la jahraayo xumaanta ahayd mujaahirka kii ahaa ayaaban xan ku lahayn oo markaa haddii lagu sheego aan dhibi ku sugnayn marka waxa weeye taas isagana wax dhibaatii kuma sugna laakiin wixii khalqigiisa iyo abuurkiisa ku saabsan ama madarro kale iyo dhibaato kale in loo geystaa iyada lama oggola hadduu yahay gaalkaa sharcigu dhowray dhiiggiisa oo dimmiga ah ee muslimiinta ku hoos nool oo maganta muslimiinta ah ama cahdi muslimiinta la leh ama ammaan la siiye iyo wax la mid ah taas iyadaa waa la dhowrayaa waa la ilaalinayaa laakiin waxa uu la jahrayo ee xumaanta ah yacni iyadu xan ma leh wallahu aclam jasa allahu shaykhana khayr aljasaa ee su-aasha lix iyo afartanaad saa'ilku wuxuu leeyahay haddii aabbuhu uu ku dhaho wiilkiisa xaaskaaga fur haddii kale xidhiidhkeenna go'aaya ma ka yeelayaa taa
jawaabtu waxay tahay masalada tafsiil baa gelaya sida saxiixa ah oo waxa uu leeyahay ufur haweenaydaadaad qabto ufur wuxuu aabbuhu u leeyahay ma ahaatay diin ahaan inay xun tahay oo uu leeyahay markaa xumaanta ay xun tahay kuma oggoli ee iska talaaq oo sii daa xaalka noocaasa aabbaha waa lagu ateecaya waa lagu raacaya laakiin gabadh marka waxa weeye diin ahaan iyo akhlaaq ahaan aan marka waxa weeye dhaleeca loo jeedinaynin si kale hadduu aabbuhu u sannifay isaguna marka waxa weeye uu doonaayo haweenaydiisa uu doonaayo diinteediiyo akhlaaqdeeduna ay fiican tahay aqwaal kale waa jirtaa laakiin sida saxiixa ah aabbaha lagu ateeci maayo oo inu ku ateeca waajib kuma aha hadduu yeeli waayona cuquuq noqon mayso hadduu yeeli waayona waalidinkaarnimo ma noqonayso waxaa laga yaabaa mawdica marka hadalkaa la sheego in la yidhaahdo oo sawtiyi cumar ibnu khataab uu cabdulaahi ibnu cumar ku yidhi haweenaydaada fur sawtu ku yidhi dabeedna uu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cumar markaa maqal uu sidaa ku yidhi waxay culammadu ku xambaareen bacdu ahlicilmi waxa cumar sidaa u yidhi inay tahay inuu markaa aqoonsaday xagga akhlaaqdeeda iyo diinkeeda laakiin ma aha inuu si kale u sannifay yacni waxaweye ma aha waayo yacni gabadh akhlaaqdeed iyo diinkeedu wanaagsan yahay inuu cumar ku yidhaahdo iyadoo inankiisu doonaayo ilaaba ilaa ma arki kare iga fur yacni tan noocaasi waa mid baciida bay yidhaahdeen iminkana waxaa dhacda wakhtiyada qaarkood hadday doonaan marka waalidadu waxaa laga yaabaa wax ceeb aynay lahaynba gabadhu iyadaan ceebba lahayn wax kale inay u nacaan ayaa dhici karta oo ay la doonayaan gabadh qaraabadiisa ay la doonayaan oo hadday doonaan ay diidan yihiin gabadhaas marka waxa weeye yacni markaa kale ay diidan yihiin oo ay doonayaan mid yacni marka iyaga u dhow inay u guuriyaan ay rabaan dee waxa weeye markaa wax ka soo qaad ma leh inuu marka waxa weeye waxaan markaa qofkii isaga xaggiisa dhibo ka yimi iyadaan jirin in la yidhaahdo yacni reer hebel inay tahay aawadeed u sii daa yacni taasna waxa weeye wakhtiyada qaarkood way dhacdaa calaa kulli xaal khulaasada waxaynu ku khulaasaynaynaa gabadhaasi marka waxawayn haddii waalidku wuxuu u nacay ay tahay diinkeeda iyo akhlaaqdeedu in marka ay xumaansho ku sugan yahay oo tadayunkeeda ay ka diin yeelanayso camal ahaan iyo akhlaaqdeedu inaanay fiicnayn oo wanaagsanayn sidaa hadday u diideen xaalka noocaasa waalidkii wuu ku ateecayaa inuu markaa caasiyana maaha laakiin hadday tahay gabadh saalixadoo wanaagsan oo akhlaaqdeeda iyo diinkeeduwa fiican yahay xaalka caynkaasa samafalka waalidka loo samafalayo kama mid ahaa furitaanka markaysaga xaaskiisa u furaa yacanii waalidkiisa sidiisa ha ugu samafalo laakiin samafalkii waalidka u samafalayey ama hooyada ama aabbaha u samafalayey soo geli mayso furitaanka uu xaaskiisa furayaa sidaas aawadeed qowlka saxiixi waxa weeyaan waa in markaa tan noocaasa inuu ku ateeca waalidka ee inaanay markaa ahayn mid ku waajiba mid saaranoo ku waajiba inaanay ahayn hadduu ku ateeci waayona cuquuq iyo waalidinkaarnimo inaanay noqonayn waayo labada jiha ayaa kala duwan inuu xaaskiisa qabo iyo dee inuu u samafalo waalidka waa laba shay oo kala baxsan weeye laba shay oo mutalaazimaana ma aha oo furitaanka iyo samafalka labada waalidu u samafalayaa laba shay oo aan kala bixi karin ma aha sidaas aawadeed maadaamay sidaas tahay qowlka saxiixi waa saas yadaa weeye sidaa aynu sheegnayna waa sida ikhtiyaaru shaykhulislaam ibnu taymiya uu yahay yacni marka a'immo kalena ay hore u doorteen sida marka waxa imaam axmed ibnu xambal wakhayruh wallahu aclam jasa allahu shaykhana khayra aljasa su-aasha toddobiyo afartanaad saa'ilku wuxuu leeyahay gabadhu haddii ay dhiciso dhiigga ka yimaadaa maxaydba mise waa nifaas
jawaabtu waxay tahay gabadhu markay dhiciso haddii waxa weeye dee mudda ka soo wareegtay wakhtigan xamliga oo dee ilmo markaa waxa weeye uu abuurmay dee nutfo oo kale aanu iska ahayn culamada qaarkood waxay yidhahaan shakli bini aadam waxlihi ay soo dhacaan walow dhammaysba yaynay ahaane wax suuro loo garto inay markaa cad bini aadam yacni markaa abuurkiis ah yacni waxa weeye hadday soo dhacaan walowba marka ama gacan ama wax ka midaba markaa ha noqdaane culamada qaarkoodna waxay ka cabbiraan muddada marka ay gaadheen ay tahay muddadii yacni waxa weeye ilmuhu uu ku noolaanayey marka uu gaadho oo muddadan marka waxa weeye markaa dhowrkan markaa afartanaad uu ku jiray caloosha xaalka noocaasa calaa kulli xaal dhiigga ka yimaada wuxuu noqonayaa dhiig nifaas ah ahlucilmiga qaarna waxay shardinayaan waa in wax shakli bini aadam li soo dhacaa walow xubinba ha noqdo ka mida sida gacan oo kale marka ha noqdo ama gacan wax ka midabe xaalka noocaasa marka waxaasi soo dhacaan dhiiggu wuxuu noqonayaa nifaas buu noqonayaa nifaas ayuu noqonayaa laakiin haddii wakhtigaa aynay gaadhin oo ilmihii oo bilow iska ah oo afartankii horeba ku guda jira uu soo bilaabmoo dhiiguna uu soo dhammaado xaalka noocaasa iska damulfasaad buu noqonayaa xaydna noqon maayo nifaasna noqon maayo marka salaaddii kama tegayse way la imanaysaa weysadase dhiiggu waa ka jebinayaa xukunkii mustaxaadadoo kale shabah ku yeelanayaa dhiiggaa damulfasaadka ahi markaa saasoo kale u noqonaya laakiin wakhtigan dhiigi markaa nifaas ama dhiig dhalma uu noqday oo yacni wax shakli bini aadam lih uu soo dhacay walow qadar ka midaba ha noqdee xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa dhiiggu nifaas buu noqonayaa dhiig dhalmo ayuu noqonayaa soon iyo salaadtoonna wakhtigaa la iman mayso oo mana soomi karto mana tukan karto maanic diidaya salaaddii iyo soonkiiba ayaa yaalla xaaladdaas waxay noqonaysaa gabadh dhiiggii dhalmada ku jirta axkaamteedii bay yeelanaysaa wallaahu aclam
jasa allahu shaykhana khayr aljasaa ee su-aasha sideed iyo afartanaad saa'ilku wuxuu leeyahay masax baa waalidkii dhintay inay yimaadaan maalinka jimce galabnimadana ay carraabaan
su-aashu waxay ku saabsan tahay malaha sida caamada qaarkood laga maqli jiray waalidiintii dhimatay arbacada ama khamiista inay soo carraabaan dabeedna guriga ay dul fadhiistaan oo ay joogaan bal in wax loo sameeyo in kale ay eegaan dabeedna galabta jimcaha ay carraabaan ama iyagoo faraxsan ama iyagoo murugaysan wax jira miyay tahay jawaabtu waxay tahay maya daliil ma laha wax jirana ma aha sharciga wax ku soo arooray ma aha ajsaad iyo jidharhku waxay ku jiraan xabaal oo ciiddaasi ku cunaysaa qaarkoodna ay noqdeenba ciid ay noqdeen arwaaxduna way xabisantahe adduunyada iskama wareegto arwaaxda waa la hayaa oo ama waxa weeye waxay ku jirtaa jannay ku jirtaa ama waxay ku jirtaa naar bay ku jirtaa ama albaabada jannaa lagu xabisay ama jannada gudaheedaaba la geliyay daaqaysaa laakiin mid adduunyada iska saqaafaysaoo iska wareegaysa ma aha daliilla ma laha dad dhintay nafahoodbaa adduunyada wareegaya oo marba gurigii soo dul fadhiisanaya wax jira ma aha daliilna ma leh arwaaxduna waa maqbuuda yaa waa la hayaa meeshaasay ku sugan tahay kuwa loo nicmeeyey arwaaxdoodu jannay ku sugan tahay arwaaxu shuhadaa'i fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu min aljannati xaysu shaa'at tasraxu min addunya lama odhan tasraxu min aljannati xaysu shaa'at arwaaxda shuhadadu yacnii shimbiro gulguladood bay ku sugan yihiin oo jannada markaa meeshay doontay ka daaqaysaa shuhadadoo keliyana maahe waxaa soo aroortay nafaha mu'miniintuna saasoo kalea soo aroortay nasbatu lmu'mini taa'irun yacluqu fii shajari aljanna nafta qofka muuminkii waa markaa shimbir yacni markaa waxaa weeye daaqayo qabsanaya dhirta jannada yacni markaa adduunyada inay wareegaysaa wax jira ma aha wax jira ma aha daliil male amaa asar la soo wariyey oo tilmaamaya oo taabiciinta qaar laga soo wariyey uu leeyahay balaganii annahaa tasraxu xaysu shaa'at muu caddayn meesha marka ay markaa waxaa weeye ku foofayso ma fi dunyaaba mise waa fi ljanna yacni markaa taas ma kala sheegin balaaqna weeyaanoo cidday ka soo gaadhay ma sheegin saas aawadee xuja kuma sugnaa ma cid macsuuma oo qowlkiisu qaladba aanu aqbalayn bay ka soo gaadhay oo nebigaa looga sheegay calayhi salaatu wasalaam mise qof markaa gefi kara khata'ina kara asiibina kara saxna sheegi kara qaladna sheegi kara bay ka soo gaadhoo looga sheegay marka waxaa weeye balaaqaadkuna haddii xadiis nebiba ay tahay waxay noqotaa qaybta daciifkay noqotaayoo lama qaato haddana xadiidku maba caddaba saas aawadeed taas iyadaa xuja kuma sugna marka horena ma odhan tasraxu min addunya ma odhan calaa kulli xaal waxay tahay khulaasadu arwaaxdaasaa marka waxa weeye arwaaxdii dadkii dhintay ee waalidiinta ahaa baa u imanaya dadkii ubadkooda ahaa oo soo dul fadhiisanaya oo marna dib uga noqonaya marna waxa weeye markaa u imanaya waxa weeye wax daliila ma leh wax jirana ma aha yaan lagu kadsoomin wallahu aclam jasa allahu shaykhana khayr aljasaa ee su-aasha afartan iyo sagaalaad saa'ilku wuxuu leeyahay hal sadaqo ma wada niyoon karaa waalidkaygii dhintay oo dhan
jawaabtu waxay tahay waa u wada niyoon karaa laakiin waalidka wax loo sadaqadaysanayaa waa inay noqdaan waalidiin muslimiin ah oo dee waxa weeye waalidiintii hore dee waxaa dhici karta qaarkood inay gaalnimo soo mareen oo gaalnimo ku sugnaayeen marka waxa weeye ciddii waalidiintiis ahayd ee markaa muslimiin ahayd waa inuu u wada niyoodo dhibi kuma sugna waxaynu garan karnaa nebi ibraahimba dee aabbihii wuxuu ahaa gaal buu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waalidiintii qaarkood waxay ahaayeen gaalay ahaayeen marka maanic ku sugani ma jiro dee in la yidhaahdo waalidiintii qaarkood baa ay dhici kartaa inay gaalo ahaayeene ama qaarkood baa gaalo ahaaye yacni marka waxa weeye ha odhanin sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan ilaah waalidiintaanu ka isirayn ilaa aadam iyo xawaa laga gaadhaayo ilaah u naxariiso yaa u sheegay intaasi inay wada ahaayeen wada muslimiin inay ahaayeen qofkii gaalnimo ku dhintayna dee looma ducayn karo yacni waxa weeye cidda markaa raxmad loogu ducaynaya iyo makfiro waa inay noqotaa cid markaa ku dhimatay islaamnimo ku dhimatay waa inay noqotaa marka qaydka islaamnimo hadduu raaciyo wax dhibi kuma sugna oo yidhahdo ilaahu waalidiintaydii aan ka isiraa ee muslimiinta ahaa yacni marka waxa weeye sadaqaddaa gaadhsiiye ama dhammaantood ilaahu u naxariiso wixii waalidiina aan ka isiraaye marka waxa weeye aan farac ahaan ka soo jeedo geestay doonaanba ha u kacaan ma aho keliya dee waxa weeye labada ku dhalay iyo labadii sii dhaloo keliya waxa weeye saasay u baydhayaanoo dee markaysaa waxa mid walba dee wuxuu yeelanayaa laba waalid yacnii kii labadiisii waalid mid walbana laba waalid buu yeelanayaa dee waxay noqon karaan boqolaal bay noqon karaan ya mi'aad bay noqonayaan marka waalidiintaan ka isiraayoo dhan ciddii islaamnimo ku dhimatay ilaahayow u naxariiso dembigoodana dhaaf hadduu yidhaahdo waxay noqonaysaa markaysa waxa mid markaa bannaan oo waxa weeye dhammaan ay wada gaadhayso hadduu sadaqad wada bixiyana way anfacaysaa in sha allah waxaase ugu xaqnimo badan qofka waalidiintiisa labadii isaga dhalay oo aabbihii hooyadii ahaa dadka kale ee waalidiinta waa uga xaqnimo badan yihiin waayo waa uga dhowaayeen saas aawadeed dhaxalka markay noqoto dee way xijaabayaan soo maa awow iyo ayeeya miyay imanayaan iyagoo aabba iyo hooye joogo taasi waxay tilmaamaysaa inay kaaga xaqnimo badan yihiin taasay tilmaamaysaa laakiin iyagana ha ilaawin ee u ducee wallaahu aclam
su-aasha kontonaad saa'ilku wuxuu leeyahay waalidku ubadkiisii dhintay sadaqo muu bixin karaa
jawaabtu waxay tahay haa waayo sadaqadda culammada jamaahiirtu waxay yidhaahdeen cid kastoo muslimoo loo bixiyo sadaqad way anfacaysaa qof kastoo muslimo u bixiyaana sadaqaddiisu waa gaadhaysa oo shardi ma aha sida jamaahiirta culammadu qabaan cidda loo bixinaya inay waalid tahay shardi maaha bal ee culammada qaarkood waxay ku soo naqliyeen ijmaac culammadoo dhamm isku wada waafaqsan yihiin qof kastoo muslimoo sadaqa loo bixiyo cid kastoo u bixisoo muslim ahi inay anfacayso sadaqadiisu ama qaraabadiisa ha ahaado ama yaanu ahaan ama waalidiintii ha ahaado ama ubadkiisa ha ahaado ama cid kale ha ahaado ijmaac bay culammada qaarkood kuma soo naqliyeen wallaahu aclam
jasa allahu shaykhana khayr aljasaa su-aasha koob iyo kontonaad saa'ilku wuxuu leeyahay suufiyada qaarkood waxay yidhaahdeen moxamed ibni cabdilwahaab gaalaysiin xaqdarro ah buu ku dhacay ma jirtaa iyaguse gaalaysiin xaqdarra ah ma ku dhaceen waa qolyaha suufiyadu asheekh maxamed bni cabdilwahaab gaalaysiin xaqdarra ah inuu ku dhacay ma ogin dadka markaa waxa weeye uu sheikhu gaalaysiiyey waa dad waxyaalo gaalnimo ah la yimi oo weliba shiikhu u hubsaday oo xujadii ku oogantay oo markii waxa weeye ay garteen oo aqoonsadeen dabadeed inkiray dadku gaalaysiiyeen noocaasay ahaayeen wax aan gaalnimo ahayn dadka kuma gaalaysiin waxaan lagu gaaloobin dadka kuma gaalaysiin cudurdaaradiina waa hubiyeyoo wuxuu markaa xataa gaadhsiiyey qabriga badawi sanamka ku sugan cidda markaa caabudaysa yacnii cidda caabudaysa qabriga badawi oo sanam ka dhigatay oo anwaacdii cibaadaadka wax ka mida u leexisay xataa ma gaalaysiinaya buu idhi ilaa xujada lagu oogo oo loo caddeeyo ka hor ma gaalaysiinaya buuhi hadda iyagoo cibaada ligayr illaahi la imanaya ayuu wuxuu tilmaamayaa inaanu gaalaysiinayn wuxuu tilmaamayaa inuu aad u hubsanayo ciddaan gaalaysiiyey waxa weeyaan buu yidhi cid waxa weeye diinkii ilaahay aqoonsatay oo garatay oo xujadu u caddaatay oo markay qireen dabadeed oy garteen kadib marka waxa weeye markaa inkiray agsarka ummaddiiyo badanka ummadduna sidaa ma aha sidaas aawadeed waxyaalaha wax ku gaalaysiinaya wax aan wax lagu gaalaysiin ma aha yani waxa weeye waa ashyaa badan oo kufriyaada dad fara badani la yimaadeen taasaan wax ku gaalaysiinayey oo ay ka mid tahay yacni waxa weeye quluwiga dadka qaarkood ay ku dhaceen oo wax ka mida aynu tilmaami doonno oo ay u qabaan in marka waxa weeye dadka dhintay qaarkood wax walba inay og yihiin wax walbana awoodaan yacnii khasaa'istii ilaahay la gaarkaa habay siiyeen markaasaa waxay markaa leeyihiin ama dad dhintay ama dad nool yacni waxa allah og yahay oo dhan waa og yahay waxa allah awoodo oo dhan buu awoodaa yaa waata qaarkood ay yidhaahdeen wa aclamu cilma allaahi uxsii xuruufahu cilmiga ilaahay oo dhan baan ogaho xuruuftiisaan koobay waata qaarkood ay leeyihiin weli hebel waxa la siiyey kelimatu kun oo hadduu yidhaahdo kun uu yidhaahdo wax alla wuxuu yidhahdaa waa dhacayaan ilaa qaarkood ay yidhaahdeen ballanka ilaahay ballanqaaday inuu baaqdaan diidayaaye qiyaama ma jirin waan baajin lahaa kun baan odhan lahaa waxaan jirin noqo qiyaamay markaasay waxay noqon lahayd waxaan jirin laakiin waxaan karaahiyaysanayaa buu yidhi ballanka allah ballanqaaday inuu baaqdo baan karaahiyaysanayaa ayaa iska dhaco hadda ka warran ashyaada wuxuu ku gaalaysiinaya waxay ahayd ashyaa kufri ah oo gaalnimo ah yacnii shuruudihii iyo markaa mawaanicdana waa hubinayey marka tacyiinka iskama gaalaysiinaynin cid aan gaalnimo la imanin ama aan xujadu ku qumin ama arrinka ku saabsan suufiyada qaarkood gaalaysiin xaqdarraa ma ku dhaceen jawaabtu waxay tahay haa oo dee shiikhaba way gaalaysiiyeen mashaayikh badan oo kalena way gaalaysiiyeen culamo fara badan bay marka waxaa gaalaysiiyeen yacni suufiye badani oo ibnu taymiya ka mid yahay oo ibnu qayim ka mid yahay oo maxamed cabdilwahaab ka mid yahay oo culamo kale ka mid yihiin bal waxaa jira marka waxa weeye khalaa'iq badan bay gaalaysiiyeen yaga laftoodaaba isgaalaysiiyey oo imminka waddankeenna waxaa ka jiray qaadiriye iyo saalixiya waa laba dariiqoo suufiye ah yaga laftoodaa isgaalaysiiyey uways alqaadiri uways dheere wuxuu tiriyey qasiiduu tiriyey qasiidadaa wuxuu ku gaalaysiinaayey walaalihiisa suufiyada ah ee saalixiyada la yidhaahdo ayuu ku gaalaysiinayey waa qasiido dheer ou leeyahay hum ulmubiixuuna dima'a alculamaa waalmaala waalxariima hum ibaaxiya bikulli shaykhin maata kaljiilaani laa yatawasaluuna bihi kaljanaaxiya laa yaqtaduuna khalfa man lahu shacar siimahum altaxliiqu kaalwahaabiya wayafcaluuna annukra fii dikrihim qawlan wa ficlan yaqtadii kufraaniya yacnii gabaygu waa dheeraa waa qasiido dheer weeye abyaaddan ka xasuustaan markaa sheegaya wuxuu leeyahay wakhtigaa waxaa joogay ina cabdilla xasan iyo daraawiishtiisii saalixiye inay sheegan jireen inay saalixiye yihiin oo waxay ahaayeen firqa saalixiya dariiqada saalixyaday ahaayeen ina cabdilla xasanna maxamed saalax baabuu la kulmay oo uu ka soo dariiqo qaatay oo dariiqada soo siiyey marka taasuu markaa wuxuu leeyahay dhiiggii iyo maalkii iyo dumarkii intaba way xalaashanayaan hum ulmubiixuuna dima'a alculamaa dhiigaggii culammaday bannaysanayaan waalmaala waalxariima xariimku waa dumarka intaba waa bannaystam hum ibaaxiya ibaaxiye weeyo waa qaalaan waxbaba ka xaaraan ahayn wax walba mubax ka dhiganaya saasuu u soo waday oo uu leeyahay markaa waxa weeye markaa xumaana u tirinayo wayafcaluuna annukra fii dikrihim munkar bay ku samaynayaan dikrigooda qawlan wa ficlan yaqtadii kufraaniya oo odhaah iyo ficilba ahoo gaalnimo keensanaya نصهم بآية منزي في فاطر السماء كما في الحاشية وبحديث أحمد خير الورى هم شر الخلق هم الدجالية يعني وحو يري وحو الدليل أن من كاسين يحييهين صالحية اللي يلاهدو ويس با أرانيا ويس دار ويس ابن محمد qaadiriyada marka laga hadlayo soomaaliya waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo zayliciye iyo uweysiya la yidhaahdaa marka wuxuu leeyahay waxaa u deliila aayadda man zuyina ku sugan fii faatiri asamaa afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'aahu xasana sida xaashiyada saawiga ku sugan oo isagaa odhanaya aayaddu waxay ku saabsan tahay wahaabiyaday ku saabsan tahay ama khawaarijtay ku saabsan tahay wuxuu u qabaa isleeyahay waa caynkaas markaasuu leeyahy kuwanna waa iyagin weeye saalixiyaa wahaabiye lagu sheegayaayo markaysa markaas sidaa uu ku gaalaysiinaya marka aayaddaasina deliil bay u tahay buu idhi waxaa kaloo u deliila buu yidhi wa bixadiisi axmedin khayri ilwaraa hum sharu lkhalqi hum dajaaliya duuba liman qatalahum aw qataluuhu daka fii nasi albukhaari aatiya qaala axmed ibnu xajarin waramluna wa kullu caalimin min alcirfaaniya laqatlu waaxidin min ulaa'i afdalu min mi'ati kufrin caadiya wuxuu ku soo gebagabeeyey hadal markaa waxa weeye mashaayikhdu ay ka yidhaahdeen qolada zanaadiqadee shareecada ka baxday buu ku dabaqay oo kor kaga saaray markaasuu yidhi axmed ibnu xajar iyo ramligu labaduba waxay sheegeen buu yidhi iyo caalim kasta oo marka waxa weeye dadka aqoonta le ka mid a laqatlu waaxidin min ulaa'i afdalu min mi'ati kufrin caadiya mid ka mida haddii saalixyada laga dilo boqol gaal bay ka khayr badan tahay dilka la dilaa cidda sidaa odhanaysa waxa weeye waa suufiye qaadiriye abaa odhanaysa iyagiibaa sidaa iska odhanayao suufi kalu ka odhanayaa bal haddii markaa suufiyadii suufiye gaalaysiinayso heerkana gaadhsiisay dilka mid ka mida laga dilo baa boqol gaal in la dilo ka khayr badan ummadda kale miyay caana u lisayaan yaa hadday walaalahoodii suufiyada hayladday sidaa ka yidhaahdeen ummadda kale macaanay u lisayaan marka waxaa weeye xaalkoodu wuxuu yahay ramatni bidaa'iha wansallat cudurkeedii intay igu gantay ayay iga siibatay buuri marka waxa weeye waxa ay sameeyeen yacni markaa suufiyadu takfiir ay sameeyeen oo xaqdarro ay ku gaalaysiiyeen yacni waxa weeye dad ay ku gaalaysiiyeen xaqdarro yacni aad iyo aad bay badantay waa midda labaadee marka waxa weeye in cabdilla xasan dee isaguba suufi buu ahaa oo inuu saalixi ahaa suufi saalixia inuu ahaa waa sheegnay ashcarina ah ashcari buu ahaa suufi buu ahaa saalixi ah waxaana la garanayaa ciddii markaa isagaa soo raacday mooyaane dadkii kale ummadda soomaaliyeed inuu gaalaysiiyey dhiiggoodana bannaystay maxamed bin cabdilwahaab ma iman meesha wixii aan marka waxa weeye aniga ila soconnin waa iga soo horjeedaa gaalku la socdaa mar hadduu gaalka la socdana dhiiggiisu waa bannaan yaho waa gaal buu yidhi saasay markaa waxaa kula dagaalamayeen oo markaa iyagoo gaalaba aan shaqo ku lahayn yacni waxa weye min taraf ilaa taraf ay ugu duulayeen yacni waxa weeye oo sidaas ay ku bannaysteen waxay noqonaysaa takfiirka ay samaynayeen inay ka mid tahay xaqdarrada ah ay ka mid tahay qasiidada aan sheegay waxaa u raajici kartaan kitaabka la yidhaahdo majmuucat alqasaa'id la yidhaahdo oo masar lagu daabacay ayaa markaysaa u raajici doontaan aakhirkeeday ku taallaa qasiidadu waana dheer tahay ee waxaan ka sheegay in ka midaan sheegay ma wada sheegin u noqda wallahu aclam jasa allahu shaykhana khayra aljasaa su-aasha labiyo kontonaad saa'ilku wuxuu leeyahay atixiyaadka farta in la taagaa ma waajiba
jawaabtu waxay tahay kollay culammadu khilaaf baa dhexdooda ku sugan laakiin qowlka qawiga ahi waa inay waajib tahay ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan inay sunno tahay laakiin waajibnimada waxaa laga qaadanayaa sida saxiixa ah deliil ahaan marka laga eegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa daa'imay waana taagi jiray oo lama soo naqlin salaad uu nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam oo farala ama sunno ah oo aanu farta taagin lama soo rarin ataxiyaadka markuu ataxiyaadsanayo inaanu farta taagin lama soo rarin waa daa'ime waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada qaabkaa ii aragteen ana u tukanayo kale mid la mida u tukada marba hadduu nebigu daa'imay yidhina waxa weeye sidaan u tukanayoo kale u tukada waxay noqonaysaa markaa in la yidhaahdo waxa weye waa waajib qowlka saxiixi saas weeye culammada qaarkoodna ay doorteen daliil markaa waajibnimada ka leexiyana ma hayno haddii markaa ay dhici lahayd inuu marka waxa weeye hal mar nebigu ka tegi lahaa waxaa lagu xambaari lahaa inay tahay sunno inay tahay baa lagu xambaari lahaa qowlka kale waa jiraa laakiin kaasaa qawi ah wallahu aclam
jasa allahu shaykhana khayr aljasaa su-aasha saddex iyo kontonaad saa'ilku wuxuu leeyahay gabadha haddii uur sinaa hadduu kusoo baxo raalli ahaanshiyana uu ku dhaco xaal in laga qaataa ma bannaan tahay jawaabtu waxay tahay qofka dumarkaa ee sinaysatay sinadaasina raalli ahaansho ku dhacday in la yidhaahdo xaal baa laga qaadanayaayo xaal bay leedahay oo inan baana laga xumeeye ee naga soo hagaaga oo noo keena waxay lahayd ta noocaasa in la yidhahdaa mid bannaan ma aha yacnii shareecadu waxay ku tahay xaaraan waynu sheegnay arrinka kufsiga ku saabsan oo qofka waxa weeye la dirqiyey oo la khasbay kufsiga waxaa la mida kaa la dirqay ee la khasbay waxaa la xukuma haddii gabadhu waalan tahay oo miyirkeeda iyo caqligeedu aan u joogin yaan la khasbinbe ha la sasabtabee waxay noqonaysaa kufsi bay la mid tahay waxaa la mida hadday sabiye tahay oo inan yaroo carruura ay tahay oo aan qaangaadh ahayn yadana waxaa lagu sameeyaa waxay ka dhigan tahay kufsi bay ka dhigan tahay laakiin gabadh weyn oo qaangaadh ah oo miyirkeediiyo maankeedu u dhan yahay oo raalli ahaansho arrinkaas ku samaysay oo ay ku wada sameeyeen dee in la yidhahdo gabadh baa nalaga xumeeye naga soo hagaaga waxay ka mid tahay dhaqammada xunxun bay ka mid tahay waa iyada keliya lama xumayne iyaduna inanka waa xumaysay ma iyada keliyaa la xumeeyey yaa waxaaba laga yaaba iyadu sababta inay lahayd ow isagu ahaa aqbalkeena iyadu arrinkeen ahaydna waaba aqbali kartaa say doonto ha noqotee dembiga waa miday u siman yihiinee dembiga inanka keliya ma leh ee in la yidhaahdo waa nis oo iyadu markaa waxa weeye dee waa qof dumar ah oo xukunba inaynay lahayn laga soo qaado ee la yidhahdo ninkuunbaaba eedda un leh dee waa arrin khalad ah waa laba qof oo mukallaf ah dembigana waa u siman yihiin isku dembi baa loo qorayaa sharcan isku cuquubay sharciga ku mutaystaan ma aha in ciqaabtoodu kala badato oo inankana ciqaabtiisa la badiyo inantana ciqaabteeda la hoosaysiiyo qur'aanka eeg alzaaniyatu wazaani fajlidu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah waa isku cuquubo fi dunya walaakhira waa isku ciqaab intaa isma dheera maadaamay caynkaa tahay dembigii waa u siman yihiin mid waliba ka kalu xumeeyey waxa laga qaadanaya xeerarka loo dejistay ee la odhanaayo xaalna siiya la odhanayo macnaheedu waxay tahay ma garanaysaan waa kimi shirkii sinada nasiya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay can mahri albaqiy gabadha sinaysatay meherkeeda waa reebay waxa weeye waa xaalkaa ama kimi shirkaa weeye marka xaaraan weeyo ma bannaana xeerka loo dejistayna waa xeer xaaraan ah waxa laga qaadanayaana waa xaaraan weeye oo wax bannaan ma aha waa kimi shirkii sinada weeye saas aawadeed ta noocaasa waxa weeye in la sameeyo ma aha waa caado xun ay loo baahan yahay in la gooyo loo baahan yahay weeyaan waana in la ogaadaa waxaa laga qaadanayaa in wax xaaraana ay tahay oo aan bannaanayn oo muqaabilun sinadii u ah oo ka dhigan mahrulbaqiyigii nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam saas yada a weeye saas aawadeed caadada waxaa loo baahan yahay in la gooyooo la jaro ayaa loo baahan yahay waa caado xun mana bannaano waxaasi wallaahu aclam
jasa allahu shaykhana khayr aljasaa su-aasha afariyo kontonaad saa'ilku wuxuu leeyahay qofkii haddii ay maydhi ku waajibto cudurdaar keensaday awgiina uu u gebagabaysto cudurdaarkaasi markuu suulo maydhi miyay saaran tahay mise way ka dhacaysaa su-aashu waxay ku saabsan tahay qof baa masalan waxaa ku waajibay janaaboo kalea ku waajibtay dabadeedna markaa cudurdaar buu maydhashadii biyo u isticmaali kari waayey inuu maydhaa waajib ku noqotay waa janaaboobay inuu maydhaa ku waajibtay markay ku waajibtay inuu maydho ayuu maydhashadii kari kari waayey ama biyihii buu waayey ama biyihii waa hele biyahaanu isticmaali karayno wakhti aad u qabo oo nafta uu baqay oo is yidhi dawaanu kaa raaci doontaaba ayay ahayd ama xanuun aan u isticmaali karayn baa ku sugnaa calaa kulli xaal cudurdaar baa jiray waa gegebaystay cudurdaarkii markuu meesha ka baxay oo ka tegey cudurdaarkii hadhow miyaa maydhi ka dhacdooo gegabadii ka ridday mise dib inuu u maydho ayay noqonaysaayo maydhi sidii baa looga rabaa marka cudurdaarkii ka tegey jawaabtu waxay tahay maydhi sidii baa looga rabaayo markuu cudurdaarkaasi suulay oo meesha ka baxay waa inuu maydhaa waayo shaygii maanic markaa waxa weeye u baajiyey yaa oo cudurdaar buu ku baaqday cudurdaarkii markuu meesha ka tago waa in marka waxa weeye xukunkii uu noqdaa mid waxa weeye soo noqonaya saa waynu noqdaa waxaanay culammadu isweydiiyaan ee gegabadu xukunkii miyay suulinaysaaba yacni markaa janaabadii iyo tahaaro dhammaystiran bay noqonaysaa mise waxa weeye waa mubiixoo yacni cibaadadii salaaddii bay ku bannaynaysaa ee janaabadii ma ma ma suulayso yacnii khilaaf baa ku jira laakiin qowlka saxiixii waxay tahay waa in marka waxa mubiix ay tahay oo xukunkii janaabadu meesha aanu ka baxayn waxaana u daliila xadiiskii camr bnulcaas baa u daliila asallayta biasxaabika wa anta junub nebigu wuxuu ogaaday calayhi salaatu wasalaam camr bnulcaas inuu janaaboobay oo maydhi ku waajibtay dabeedna qabow daran daraaddeed uu markaa u maydhan waayey oo u gegebaystay dabeedna salaaddii subax uu ciidankii markaa isagu u watay ee sariyada ahaa inuu markaa tujiyey markaasaa nebigu su'aalay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu idhi asallayta biasxaabika wa anta junub ma waxaad asxaabtaadii tujisay adoo janaabo qaba markaasaa camar wuxuu yidhi yaa rasuula allah waxaan maqlay samictu allaha yaquul walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiinna ha dilina allah wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badan buu ahaadaye nafyihiinna ha dilina markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa qoslay hadalla kuma celin waa u taqriiriyey mawdicu shaahidka waxaynu uga jeednaa asallayta biasxaabika wa anta junub marka xukunkii janaabadu weli inuu baaqi yahay ayaa xadiisku daliil u yahay saas aawadeed tayamumku wuxuu noqonayaa mubiix buu noqonayaa marka waxa weeyaan janaabadii ma rafcinayo oo meesha markaa kama qaadayo sidaas aawadeed waxay noqonaysaa marka waxa weeye uu biyihii helo ama markuu waxa weeye cudurdaarkii ka suulo waa inuu markaa maydhaa faida wajada almaa'a falyumisahu bishratahu walyataqi illaah xadiiska kalena waatii ku soo aroortay yani marka alsaciidu waa tahuuru lmuslim qofka muslimkii wuxuu ku tahaaro qaadanayo weeye yacni waxa weeye laakiin hadduu markuu biyaha helo falyumisahu bishratahu jidhkiisa ha mariyo walyattaqi illaah allahna ha ka baqo saas aawadeed marka waxa weeye ay noqoto inuu cudurdaarkii ka suulo waa inuu markaa maydhi la yimaadaa oo janaabadii ka maydhaa sidaas yadaa weeye wallaahu aclam jasa allahu shaykhana khayra aljasaa su-aasha shan iyo kontonaad saa'ilku wuxuu leeyahay gaadhi hadduu sigo inuu dhaco ama se dhacayba dabeetana intaanu gaadhigu dhicinba qof uu ka boodo markaasi laamigii uu madaxa ku dhuftay saana uu ku dhintay mag ma leeyahay mise ma laha qofkaasi
gaadhi baa dhacay ama ku sigtay inuu dhaco intaanu dhicin ka hor ayaa qof khatar dareemay oo dabeedna markaasuu ka boodow si adigu ka badbaad dabeedna laamigu madaxa ku dhuftay waa dhintay ma lagu leeyahay ninkii gaadhiga waday mise isagaa isu geysto isu qaba jawaabtu waxay tahay waxba laguma leh waayo tasarruf ficilkiisa ayuu isagu la yimi gaadhigu waxa ugu badanee ku sugan waa in la yidhaahdo sabab buu ku lahaa laakiin ficilkan uu ku dhintay yaa baashiray isagaa baashiroo la yimi waxaana shareecada lagu yaqaannaa haddii almubaashara waasabab hadday iscaaridaan qudimat almubaasharatu cala asabab mubaasharadaa laga hormariyaa sababta ficilkiisii maadaamauu isagu ku booday oo isyidhi boodo deedna uu booday wixii ka yimaadda isagaa isu qaba kanaa u sabab ahaa waxba tari mayso marka shilin laguma laha ninkii waxa weeye gaadhiga waday waxaynay noqonaysaa inaanu wax maga aanu lahayn ayay noqonaysaa saas yadaa weeye wallaahu aclam
jasa allahu shaykhana khayr aljasaa su-aasha lix iyo kontonaad saa'ilku wuxuu leeyahay sujuudda soomaali ma lagu ducaysan karaa
kollay masaladaa ku saabsan sujuudda soomaali ma lagu ducaysan karaa culammadu kollay aad bay isugu khilaafaan ahlucilmiga qaarkood waxay kala qaadaan waxyaalaha sujuuddoo keliya maaha ee salaadda gudaheeda duco soomaaliya ma lagu ducaysan karaa waxay kala qaadaan culammada qaarkood ducooyinka ma'suurka iyo kuwa aan ma'suurka ahayn bimacnaa kuwa naska lagu soo naqliyey in lagu ducaysan jiray masalanoo kale fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya ducaa soo aroortay in lagu ducaysto waa duco marka axaadiista lagu soo raray rabbi kfir lii rabbi kfir lii ama rabbi kfir lii waarxamnii wajburnii warsuqnii wacaafinii ila aakhirih ducooyinka kaleee soo arooray saasi la-eg ee ma'suurka ah culamada qaar waxay leeyihiin taasoo kale haddaanu qofku garanaynin af kale waa ku ducaysan karaa oo ducadii oo loo tarjamay waa la iman karaa laakiin ducadu haddaynay ma'suur ahayn oo naska aan laynoogu soo naqlin wakhtigaa in la sameeyo oo lala yimaado daruuro keensanaysa in la tarjamaa meesha ma taal sidaas aawadeed waa in markaa waxa weeye hadduu markaa carabi ku ducaysan karana ku ducaystaa haddii kalena markuu salaadda ka baxo isagaan salaadda ku jirin waa inu ku ducaystaa culamada qaar marka waxay leeyihin salaaddu waa buraysaa hadduu ku ducaysto ahlucilmiga qaarkoodna maba kala qaadayaan waxay leeyihiin marka af kale oo aan carabi ahayn lagulama iman karo salaadda gudaheeda oo dee shicaarka diinka islaamku waxa weeye waa yacni carabiga culamada qaarna xoogaa markaa mas'alada waa soo dhoweynayaan calaa kulli xaal maadaama khilaaf fara badani ku jiro ahlucilmiga qaarkoodna ay qabaan salaadduba inay burayso ay qabaan culamadina aada isugu khilaafeen oo ay ku kala duwan yihiin xataa madaahibtuna aad ugu kala duwan yihiin oo qaar leeyihiin salaaddu asixi maysaba qaarna ay tafsiil gelinayaan dee sida fiican waxay noqonaysaa qofku inuu kaba dheeraado iska daayo wax salaaddiisii muran gelinaya inay asaxdiyo inaynay asixin waa inaanu la iman waa inuu marka waxa weeye wakhti kaloo aanu salaad ku jirin la yimaadaa ixtiyaadku waxa weeye waa shay shareecada ku sugan sidaas aawadeed salaamadu siday ku jirtaa assalaamatu laa yucaadiluhaa shay nabadgelyada wax u dhigmaa ma jiraan saas aawadeed intii la odhan lahaa salaaddaadu waa asaxdiyo ma asixin baa laysku hayaa daruuro keensanaysaa ma jirte marka horeba ka dheerow oo carabiga marka ku dadaal inaad barato haddaad garan weydo yacni waxa weye wakhtiyada kale ku ducayso soomaaligaagi afkaaga ku ducayso wallahu aclam su-aasha toddobiyo kontonaad saa'ilku wuxuu leeyahay sharaxee ugu wacan kitaabka minhaaju daalibiinka jawaabtu waxay tahay kollay dee anigu shuruuxda minhaajka ma koobin waxaan ka arkayna waa kooban yihiin oo soomaalida waxa soo gaadhayba waa shuruux macduudo kooban sharaxyada kitaabkuna aad bay u badan yihiin waxayse soomaalidu aad u ammaanaan laba sharax bay aad ula dhaceen qaarkood oo qamaraan ula baxeen waa ramliga iyo haytamiga waa nihaayada iyo tuxfaha tuxfatulmuxtaaj iyo nihaayatulmuxtaaj qamaraan bay ula baxeen oo aad bay ula dhaceen anigu se waxaan la dhacay sharaxa marka waxa weeye muqhnilmuxtaaj sharaxaas ayaa marka waxa weeye yacni aan fadili lahaa oo waxa weeye markaa kollay ila fiican qofba waxaa laga yaabaa inuu mid ka helo ayaa suuragal ah laakiin sharaxa marka waxa weye yani muqhnilmuxtaaj ayaa marka ila fiican yacni waxa weye shuruuxda minhaajkuna dee way iska badan tahay yacni mid walbana kolley waa laga faa'iidaysan karaa laakiin waxa weye sharaxaasi aad iyo aad buu u fiican yahay wallahu aclam jasa allahu shaykhana khayr aljasaa su-aasha konton iyo siddeedaad saa'ilku wuxuu leeyahay ciddii nebiga ka soo hadhay ilaahay riyo ma ku arki kartaa jawaabtu waxay tahay kolley siday culammadu sheegeen way dhici kartaa bay yidhaahdeen a'immada qaarna waa ka sheegeen inay markaa yidhaahdeen ilaahay baanu riyo ku aragnay oo sida imaam axmed ibnu xambal iyo a'immo kaleba waa laga soo naqliyey saas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhaahdeen in riyo lagu arkaa shay mustaxiila ma aha marka waa suuroobi kartaa oo waa arrin dhici kara bay markaa yidhaahdeen waana markaa dhacday a'immada qaarkood inay markaa waxaweye sheegeen inay ku arkeen ay sheegeen culammada qaarkoodna waxaabay ku soo naqliyeen yacni markaa jumhuurka ama itifaaq baabay u nisbeeyeen wallahu aclam jasa allahu shaykhana khayr aljasaa su-aasha konton iyo sagaalaad saa'ilku wuxuu leeyahay xijaabka sharciga muxuu noqonayaa jawaabtu waxay tahay xijaabka sharciga wuxuu noqonayaa waa maryo kasta oo la xidho oo shuruudihii xijaabnimada kulansanaya ayay noqonayaan xijaabkuna shuruuduu leeyahay waa in cawradii oo dhan uu wada qarinayaa oo uu saatir yahay oo qarinayaa waa inuu yahay fadfaadan ghayra dayiq mid ballaadhan oo aan markaa waxa weeye sawirayn yacni markaa xubnihii iyo jidhkii aan ku dheganayn oo sawirayn oo mafaatintii bimacnaa jidhka markaa waxa weeye yacni aan ku dhegsanayn hadduu jidhka ku dhegsan yahay oo meel kastaaba siday tahay u sawirayo xaalka noocaasa ma noqonaayo xijaab sharciya noqon maayo waa inuu yahay marka waxaa kafiif waa inuu yahay oo aan shafaaf aanu ahay bimacnaa waa inaanu shiricsanayn oo aragtida araggu waa inaanu ka dusayn yacanii aragtida la arkayo waxa ka dambeeya waa inaan la arkayn ee uu yahay mid qarinaya mid khafiifa waxaa ka dambeeya ama waxaa ka hooseeya la arkayo waa inaanu ahayn waa inuu markaa ka madhan yahay tashabbuhii gaalada iyo tashabbuhii ragga labada noocba waa inuu ka maran yahay waa in markaa udgoon iyo wax la mida aan la marin marka bannaanka loola soo baxaayo waa inuu markaa waxa weeye aan shuhro iyo caanbax looga jeedin mid qurux badan waa inuu marka aanu ahayn ka dabadda loola soo baxaya oo yacni waxa weye dadka aad u soo jeedanaya shuruudahay ka mid tahay quruxdeedu waa inayna tayndhaaf ahayn haddii qurux tayndhaafa uu leeyahay oo dadka soo jiidanaysaa hadduu markaa uu yahay xaalka noocaasa xijaabkii ma noqonayo waa inuu maryaha caadiga dhexdhexaadka iskaga jiraa laakiin qurux ziyaado ah oo tandhaaf ah waa inaanu markaa waxaa lahayn taasna waxay ka mid tahay shuruudahay ka mid tahay calaa kulli xaal shuruudda xijaabku hadday dhammaystiran tahay wuxuu noqonayaa xijaab sharciya haddaynay ku dhammaynna xijaabkii sharcigaha ma noqonayo wuxuu noqonayaa in wax ka dhiman yihiin waciidaana soo arooray haddii wax ka dhiman yihiin oo xijaabkii sharciga uu noqon waayo xadiiskii sheegaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi sifaani min ahli naari lam arahumaa qawmun macahum siyaatun kaadnaabi albaqar yadribuuna biha annaas wa nisaaun kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumilaatun yacani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laba qolo oo ahlu naarka ka mida weli ma arkin buu yidhi labadaa qolo waa maxay waa qolo markaa sidata buu yidhi marka waxa weeye jeedallay sitaan yacnii lo'da dabadeedoo kale markaa shabbahaya oo ay dadka ku garaacayaan kuwaasi waa qolo ahlu naaroo weli maan arkin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qolada labaadna waxa weeyaan wa nisaa'un kaasiyaatun caariyaat waa dumar waxna gashan qaawanna yaa culammadu waxay yidhahdeen kaasiyaatun caariyaat maxaa looga jeedaa waxbay xidhan yihiin oo gashan yihiin haddana waa qaawan yihiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen maryahay sitaan baa khafiif ahoo muuqaalka haddii laga eego maryo inay sitaan waxbay xidhan yihiin inaynay waxba qarinayn marka laga eegana ee araggu ka dusaayo waxa ka dambeeya la arkayo oo cawradii ay muuqanayso marka taa laga eegana waa caariyaatoo waxba uma qarsoona yaa cawradoodii waa muuqataa saa waa loo fasira weji labaad waa loo fasiroo kaasiyaad waxbay xidhan yihiin jidhkooda qaarkood cawradoodii wax ka mida waxbay xidhan yihiin caariyaatun cawradoodii wax ka midina waa qaawan tahay oo bacdi cawradii ka mida muuqanaya addimadii iyo gacmihii iyo qoortii iyo yacni wax ka mida marka waxaa weeye cawradii baa muuqanaya marka nisbada markay qaybna wax xidhan yihiin qaybna cawradii muuqanayso saasay kaasiyaatun caariyaat ay u yihiin aduu awjuh noocaasay tilmaameen labada noocba waa soo gelayaan waa soo wada gelayaan sidaas aawadeed yacni waciid daran baa ku soo arooray inay markaa ahlu naar yihiin baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo naarta gelayaan waana qaar markaa taacadii ilaahay ka iishay dadkana iilinayo taacada ilaahay ka leexinaya weeye ya yacni markaa saasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan ilcanuuhunna fa innahunna malcuunaat nacdala qaar nacdalan weeyaane oo nacdali ku dhacdaye idinkuna nacdala waxaa loo jeedaa waa lacnun bilwasfi in sifada lagu nacdalayee tacyiin ma aha oo hunaaka farqun bayna aliطlaaq waltacyiin oo innagii hore u sheegnay waxaa loo jeedaa cidda sifadaa leh in la nacdalayo laakiin markay mucayan noqdaan in heblaaye iyo heblaaye iyo heblaaye la nacdalayo ma aha yaa tacyiinkii waa ka duwan yahay marka taana saas yadaa weeye calaa kulli xaal yacni waxa weeye haddii shuruuddu aynay dhammaystirmin shuruud ulxijaab dee ma noqonayo xijaab iyo asturaad noqon maayo ee waciiddadaasaan u bandhigan yahay haddii waxa weeye shuruuddu ay dhammaystiran tahayna waxay noqonaysaa waxa weeye inuu xijaabkii yahay midab gaara inuu noqdo ama mara nooc gaara inuu noqdaa shardi ma aha noocu doonuu noqon karaa laakiin sidii la doonaa loo toli karaa oo aan markaa mukhaalafo sharciga ku jirin laakiin waa in shuruuduhu ku dhan yihiin wallaahu aclam
jaza allahu sheikhana khayr aljasaa Ee, su-aasha lixdanaad saa'ilku wuxuu leeyahay muxuu yahay xadka labiska gabadha marka ay la joogto dumar kale
dumarka kale waxaa loo kala qaadaa in dumar muslimaada ay yihiin iyo in dumar gaale ay yihiin waxay markaa jamaahiirta culammadu yidhahdeen dumar gaalaha hadday la joogaan intay markaa waxa ragga siday uga xijaabatay uga xijaabanaysaa ee isaga qarinaysa oo aw nisaa'ihinna waa tii soo aroortay saas aawadeed dumarkii gaaladii meesha waa ka baxayaan dumar muslimaada hadday yihiin ee culammadu waxaa markaa qaarkood ay yidhaahdaan cawrada markaa waxa weeye yacni ninku ninka kale uu ka leeyahay baa gabadhuna gabadha kale ka leedahay ahlucilmiga qaarkoodna sidaa waa ka duwaanoo waxay yidhaahdaan maya waxaweye meelaha mafaatintii waxyaalahaas waa in la qariyaa kollay sida marka waxa weeye yacni markaa ee, fiicani waa in marka waxa weeye waxyaalaha yacni marka waxa quruxdeeda aynay markaa hoose qarsoon inaanay u muujin ayaa marka waxa salaamadu ku jirtaa laakiin calaa kulli xaal culammada qaar waxay leeyihiin ka cawrati arajuli maca arajul ayay la mid tahay cawratu almar'ati maca almar'a maca almar'ati almuslima waxay la mid tahay ka cawrati arajuli maca arajul sida ninku ninka kale cawradiisa inta uu ka qarinayo oo ah marka waxa weeye yacni xundhurta iyo labada rug inta u dhaxaysa intaas marka waxa inay ka qariso ayaa waajib ah wayse fiican tahay markayse marka intan kale inay qariso qudheeda ay ka qariso way fiican tahay culamada qaarna way ka badinayaan saas aawadeed salaamada calaa kulli xaal waxay ku jirtaa inaynay waxa weeye yacni quruxdeeda hoose kolley inaynay u muujin ayaa salaamada ku jirtaa wallaahu aclam
jaza allahu sheikhana khayr aljasaa su-aasha koob iyo lixdanaad saa'ilku wuxuu leeyahay xukunkiisu muxuu noqonayaa xoolaha la qalo marka roobka la waayo ee tidcaarta loo yaqaan
jawaabtu waxay tahay ee, tadcaarta dadku ay sameeyaan wakhtiga roobka la waayo ee, ma aha markaa mid shareecada iyo sunnada waafaqsan ma aha roob doon bay sidaa ka dhigayaan tadcaartay samaynayaan roob doontuna ee, sharciga sibay ugu soo aroortay oo salaad la tukado salaatul istisqaa la yidhaahdaa jirta oo dabeedna marka waxa la ducaysanayo taasaa roob doon ah sida sunnada nebiga ku sugan calayhi salaatu wasalaam in loo roob doono weeye si dadku caadaysteen oo iyagu iska samaysteen oo iska bilowdeen oo aan nebi maxamed lagala kulmin calayhi salaatu wasalaam in roobdoonta loo sameeyo ma aha siduu nebi maxamed u samayn jirayna laga tago waa qalad saas yacnii qaabkan loo samaynayaa ee tadcaarta ee roobdoonta looga jeedaa waxay noqonaysaa min qabiil bidac bidcay noqonaysa sunnadii nebigana sala allahu alayh wasalam waa khilaafsan tahay saas aawadeed in qaabkaa la sameeyo ma aha waa in sida sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la sameeyaa ee, inay yidhaahdaan wakhtiyada qaarkood intaannu sidaa samaynay oo isu keennay xoolihii oo meel ku wada biraynay oo masaakiintii dhergeen baa markiiba roobkii marka bash noo da'ay axkaamta sharcigaa marka la eegaayo laguma eego saasaannu samayno saasaa dhacday sidaasaannu samayno saasaa dhacday laguma eego axkaamta sharciga waxaa lagu eegaa daliil ma ilaahay baa yidhi ma rasuulkiisii baa yidhi ma asxaabtii nebiga laga hayaa calayhi salaatu wasalaam alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu leysa bitamwiihi alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu hum ululcirfaani yacni waxa weye allah baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi iyo saxaabadii nebigaa tidhi waa cilmigii saxiixa ah weeye yaa laakiin saasaannu samayno saasaa dhacday yaa dee waxyaalo badan oon sharci ahaynba inta la yidhahdo saasaannu samaynaa saasi dhacday baa marka waxa la yidhaahdaaye oo waxay noqonaysaa bannaanashay faa'iidaynaysa iminka koonfurta meelaha qaar waxaa laga samayn jiray wax leh istun istun ma maqasheen roobka markay waayaan caadadeedu waxay ahayd waa koonfurtaa shishe meelo ka mid a caadadoodu waxay ahayd marka roobka la waayo ulaa la soo qaadanayaa yacni waxaa la soo qaadanayaa yacni dhiig waa la iska dhiijinaya inta safka la iska hor yimaado waa la isku garaacaya waa in dhiigga la yska keenaa ula waaweyn baa ku jirayaba berigii xukuumaddii hore markay u taag weyday waxay ku tidhi ula yarra khafiifa bal haatan soo qaata ula yar bay deed markay soo qaateen maxay sameeyeen ulihii yaraabay waxay sameeyeen makiinada intay soo qaadeen bay dhex geliyeen baa la yidhi waa sidaan maqlay dee markaasaa dabeedna iyadoo makiinaddii ku jirtaa la ysku dhufanaya dhash dabeedna markaasaa dhiiggu saa u dareeraya waxay u qabaan markaa inuu roobku u da'ayo dhiiggu markuu saa isaga dareere ay saa isu garaacaan inuu markaa roobku u da'ayo u qabaan mararka qaarkoodna dee waa lagu imtixaanayaaye inuu roobkii ku da'ay waaba dhacday leeyihin marka axkaamta sharcigaa lagama eego xukun sharciya marka la sheegayo saasaanu samaynoo saasaa dhacday umuurta wujuudigahoo saasaa dhacday xujo ma aha xujada waxaa daliilba ah waa in daliil markaa masalada loo keenaa markaasay noqonaysaa markaa masaladu sharci noqonaysaa daliil loo keeno laakiin haddaan daliil loo keenin yacni waxa weeye waxaa lama cuskanayo mid la cuskanaya ma aha markaa sida sunnada nebiga sala allahu alay slam ku sugan waa in loo sameeyaa oo roobdoonta loola yimaadaa sidaa bidcada ah ee dadku ay caadaysteen waa inaan loo samaynin diintuna ra'yi ma aha diintu waxa weeye waa itibaac waa waxyiga la soo dejiyey in sidiisa loo raaco ya maxaa ku jaban in la yidhahdo waxaa ku jaban dee in markaa sunnadii nebiga khilaafsan tahay ya low kaana addiinu bira'yi lakaana asfal alkhufi awlaa bilmasxi min aclaah wuxuu yidhi caliy bnu abi taalib radia allaahu canhu ardaa xadiiska abi daawuudka diinku hadduu ra'yi noqon lahaa ra'yi hadduu diinku noqon lahaa ma ahee khufka xagga hoose in laga masaxaa ka dhowaan lahayd in xagga sare laga masaxo waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yamsaxu aclaah waxaanan ma arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo masaxaya khufka xaggiisa sare isagoo masaxayaan arkay xagga hoose kuma arag isagoo masaxaya macnuhu dhacaya marka diinku ra'yi maaha yacnii caqli iyo ra'yi caamadu wakhtiyada qaarkood waxay yidhaahdaan war cilmiguba waa caqli ragoo la ururiyey war baatil wey waxaas wax jira maaha yaa diinka ilaahay ku soo rogay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa waxyi allah u waxyooday waa qur'aankoo kalaamkiisii ah waa hadalkiisii hadalkii ilaahay xadiiska nebiguna sala allahu alay wasalam waa hadalkii rasuulka caqli ragoo la ururiyey ma aha way jirtaa inuu caqliga waafaqayo laakiin caqli ragoo la ururiyey ma ahee waa waxyi allah soo dejiyey weeye marka waxaa la rabaa waxyiga in sidiisa loo raacaa la rabaa wallaahu aclam
jasa allahu shaykhana khayra aljasaa su-aasha lixdan iyo labaad saa'ilku wuxuu leeyahay suufiyada qaarkood oo culammada islaamku ay gaalaysiiyeen ma jiraan
suufiyada qaarkood oo culammadii islaamka qaarkood ay gaalaysiiyeen waa jiraan oo suufiyadu dee waa anwaac badnaayeen waa wada gaalo lama odhan laakiin qaarkood waa lagu gaalnimo xukmiyey bale qaarkood baa xukunkii lagu fuliyey xallaaj somaydaan maqal xallaaj alxusayn ibnu mansuur saddex boqol iyo wax yar markay hijradu ahayd ayaa gaalnimo loo dilay waxaanu ahaa min kibaari suufiya sagaal sanuu xidhnaa caalim kasta waa la weydiiyey hadallada kufrigaabuu ku hadlay iyo gaalnimada ah yaa hadda wakhti mutaqadim oo horraysuu joogaa saddex boqol iyo sagaalkii ka warran wakhtigii salafkiibaba dhow hadalladii kufriga ahayd ee shataaxaadkooda ahaa buu shubay waa la qabtay waa ku adkaystay caalim kastaa la su'aalay dhowr sanuu xidhnaa inay sagaal ahayd baa lan filayaa intuu xidhnaa ama toddoba ama sagaal sagaal baan jeclay inuu xidhnaa caalim kastoo la weydiiyaa wuxuu waxay yidhahdeen waa waa gaalooboo diinka waa ka baxay xukunkii gaalnimadaa lagu fuliyey waxaa loo dilay liridda inuu murtad yahay man baddala diinahu faqtuluuh haddama aragtaa bal haddii wakhtigaa ay sidaas ahaayeen qaarkood bal qarniyadii faraha badnaa ee ka dambeeyeyna ila baatilku waa siyaadaa waa kordhaaye maxaad u malaynaysaa inay ku kordheen suufiyadu ila alaan waxay u qabaan inuu weli ilaahay ahaa qaarkood baa insaaf sameeyo oo is yidhahda xoogaa bal caddaalad yala sameeyo markaase waxay yidhahdaan fuqahadii dishay ee gaalnimada ku xukuntay xusein ibnu mansuur alxallaaj way saxnaayeenoo daahirka sharcigay ku dhaqmayeen oo gar leh isaguna gar lehoo weli ilaahay buu baatinka ahaa oo shahiid buu ahaa adna gar lihid adna gar lihid waxaa ka mid ahaa suhrawardi oo isagana markaa waxaa la gaalaysiiyey laguna fidiyey waxaa ka mid ahaa ibnu carabi iyo ibnu faridi oo ay culammadu gaalaysiiyeen laakiin aan xukunkii lagu fulin gaalnimada yacni xukunkii riddada laguma qaadin laakiin ahlucilmi fara badan baa gaalaysiiyey ibnu carabi waxaynu u jeednaa ninka lagu laqabo muxyiddiin ibnu carabi attaa'i assuufi qaadigii maalikiga ahaa ee abubakar uma jeedno culammada shaaficiyada sheikh ka mida ka qoray laba kitaab mid wuxuu u bixiyey tanbiihu alghabi bitakfiir ibni carabi nacaska in lagu baraarujinaayo ibnu carabi inuu gaal ahaa wuxuu ka soo naqliyey khalaa'iq fara badan oo culamo ah oo madhab walba ka mida afarta madhabood xanafiya shaaficiya maalikiya xambaliyo afarta madhabood ba culamo ka midoo kala duwan oo waaweyn buu ka soo roray mid weliba inuu gaalaysinaayo shaaficiyada culammadu ka soo roray waxaa ka mida ciizudiin ibnu cabdisalaam waxaa ka mida ibnu xajar alcasqalaani waxaa ka mida abu xayaan alandalusi ciizudiin ibnu cabdisalaam waxau yidhi isku wakhti bay ahaayeene waxaan arkay buuhi shiikh xun oo khabiisa baan arka oo laa yuxarimu farjan xubin taran aan xaaraantinimaynayn qidamulcaalamna qaba inuu caalamka horreeyo qadiim aha ibnu carabi buu sheegayey yaa hadallada kufriga ay miisi jireenna da way badnayd abu xayaan alandalusi kitaabkiisa tafsiirkay ku sugan tahay isagoo gaalaysiinaya markuu aayaddan suuratulmaa'ida fasirayo laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ya waxa weeye halkaas waa ku caddaynaya wuxuu odhanaya ibnu carabi iyo ibnu farid iyo yacni waxa weeye waxay ahaayeen gaalay ahaayeen buu odhanaya saaxibulirshaad baa ka mid ah ibnu muqri ibnu muqri wuxuu yidhi man shakka fii kufri taa'ifati ibni carabi faqad kafar haddee shaaficiya markay sheegayaan kutubta fiqiga ee shaaficiya ay akhristaan waxaa ugu baac dheer kutubtaay akhristaan ee diraas ahaan loo akhristo kuwa la taalacda mooyaane irshaadka oo markay yidhaahdaan ninkaasi wuu akhriyaa irshaadka xataa waa akhriyaa dee waxay u qabaan faa'iq inuu yahay ya fiqigii shaaficiye kama dambaysteedii inuu hayo haddaba saaxibulirshaad muxuu ka yidhi ibnu carabi man shakka fii kufri taa'ifati ibni carabi faqad kafar daa'ifada ibnu carabi ruuxa ka shakiyaa waa gaaloobay hadallada kufrigay ku hadleenna dee aad bay u badan tahay u noqo kitaabku waa taabacan yahay tanbiihu alghabi ilaa takfiir ibni carabi hadallada kufrigay ku hadli jireen suufiyada qaarkood ee kufriga ahaana waa badnaayeen cala sabiili mihaal kitaab la yidhaahdo altabaqaat alkubraa lilshacraani tabaqaat alawliyaa wuxuu qorayaa taraajim uu ka hadlayo nimankuu awliyada u qabo dabeedna marba marba kuu joogu wuxuu odhanaya nafacana allaahu bihi ilahay inagu anfaco ilaahay barakadiisa ha inagu anfaco aan laba tusaale idinka tusaaleeyo bal saa u garataan markaa awliyada uu sheegaayo ee suufiyada ahaa ee uu ilaahay ka baryaayo barakadooda inuu ku anfaco wuxuu odhanayaa sheikh awliyadiisaa ka mida ayuu wuxuu leeyahay hebel ilaahay barakadiisaa inagu anface maalin buu wuxuu yimi masaajid masjid jaamicu yimi masjid buu yimi masjid jaamica mimbarkuu isaga baxay buuhi iyadoo khadiibkii la sugayo maalintuna jimco tahay khudbaddii buu bilaabay haddaba ninkuu lahaa nafacana allaahu bihi ilaahay barakadiisaa inagu anfaco bibarakatihi khudbaddii markuu bilaabo wuxuu ku khudbadeeyey buuhi laa ilaaha ila ibliisu calayhi asalaam laa ilaaha ila allah maaha laa ilaaha ila ibliisu uu ku leeyahay calayhi salaamna waa raacinayaa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ibliis mooyaane kulahaa haddana calayhi salaam buu leeyahay isagoo isagii soo raraya ayuu haddana wuxuu leeya ilahay barakadiisa inugu anfaco dadkii baa naxay oo ku qayliyey buuhi seeftuu galka uga jaray buuhi qofba meel buu ka baxay buuhi seeftii oo galku ka baxsan yahay ayuu mimbarka guntiisu la fadhiistay buuhi masjidkiin waa lagu kala yaacay keligii baa ku soo hadhay jimca laguma tukan tan iyo casar markii la gaadhayey halkiibuu seeftii oo galku ka baxsan yahay la fadhiyey hadda ninka soo naqlinaya waa ninkii lahaa ilaahay barakadiisa ha inagu anfaco ee awliyadii uu u tarjamaynaya uu ka mid yahay weligii ayuu haystaa haddana laa ilaaha illaa ibliisu calayhi salaam buu ka sheegaya iyo dadkii inuu jimcihii ka yacni markaa u diiday salaaddii jimce ilaa casarkii buu seeftii halkii la fadhiyey buuhi wax jumcaa maalintaa laguma tukan jaamica kadib baa dadkii markaa waxa weeyaan ayaa qolo weliba waxay yidhahdeen qisadaasi annagayna qabsatay soddon masjid baa qisadaasi hal mar ka wada dhacday oo qolo weliba ay yidhaahdeen war ninkaasi annagu noo yimiyo mimbarkuunbuu korayoo khudbaddii buu bilaabay jumco oo laa ilaaha ilaa ibliisu calayhi salaam buu yidhiyo waannu ku qaylinnayoo waan naxnayoo dabeedna seeftuu galka nooga saaro waannu ku kala yaacnay meeshii dabeedna mimbarka guntiisuu seefta la fadhiistay soddonka masjid isku mar bay dhacday markaa qisadaasi markaasaa la ogaaday weli ilaahay inuu yahay kulaha oo wilaayadama waxaa lagu gaadhaayo weli noqoshada laa ilaaha ilaa ibliisu miyaa lagu gaadhaa kufri miyaa lagu gaadhaa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ibliis mooyaane baa lagu gaadhaa miya haddayna taasi kufri ahayn maxaa kufri ah alimaamu dahabi wuxuu yidhaahdaa kitaabka ibnu carabi qoray waxaa ku yaalla haddaanu gaalnimo ahayn alimaamu dahabi baa odhanaya oo shaaficiyulmadhab ah falaysa fi dunya kufrun adduunyadaba kufri kuma sugna haddaan kaasi kufri ahayn waa kitaab markaa fusuusulxikam la yidhaahdo oo uu leeyahay laba kitaaboo uu leeyahay markaa weeye ibnu carabiga suufiga leeyihi haddama aragta qiso labaad buu iyadana sheegay qisada labaad waa maxay qisada labaad waxa weeyaan inuu yidhi waxa markaa dhacday shiikhaygii weliga ahaa ee hebel la odhan jiray ayaa markaa waxa nafacana allaahu bihi wuxuu samayn jiray haddii markaa qof dameer wata uu meesha soo maro wuxuu odhan jiray qaba dhegah hadduu diido dhagaha inuu qabto isla markiibaa inkaartu ku dhici jirta uma u soo dhexi jirinba se cajiib maaha hadduu qabto xagga dambe intuuga wareego ayuu waxaynaan sheegi karin ayuu dabeedna samayn jiray bay kuleeyihin shaaraca ku samaynaya dadkiina meesha marayaan markaasaa dabeedna qofku khajili jiray isagaasaa u sheegaya hadda ka warran dhegaha marka uu hayo iyo dadka eegaaya iyo waxa xune uu samaynaayo kanuu dhegaha u hayaa waxa xune uu samaynayo waxaa markay arko ayuu khajiri jiro markaasuu dhiididi jiro dhiidkaa deedna saa u hoori jiray kan dhegahaya ka warraanta haddana wuxuu leey nafacana allaahu bihi ilaahay barakadiisa inugu anfaco hadda ka warran waxaasaa looga dhigayaa dadkii looga dhigayaa yacni markaa diin looga dhigaya marka waxyaalo kufri ah oo cad baa markaysaga qaarkood la yimaadaan qaarkoodna culamadu inay gaalaysayeen saasay u jirtaan qiso sheikh imaan ii sheegay aan ku khatimo qisadaasi waxay tahay koonfurtaasuu sheikhu joogay waagaas isagoo dhallinyaro ah dabeedna wuxuu yidhi markaa waxa weeye meeshii aannu degganayn baa waxaa dhacday buu ihi siyaara loo baxay sheekh nuur xuseen siyaaradiisii baa loo baxay buuhi laba wadaadoo mid la odhan jiray buu ihi markaa cabdiyare la odhan jiray oo magaca iiu sheegay iyo wadaad kale ayaa markaa halkayaga ka tegey buuhi markay tageen bay dabeedna markaa waxa weeye sheekh nuur xuseen qoladii ka israyd de waxay u qabaan wilaayadu ama weli noqoshadu yacni dadka qaar waxay u qabaan inay tahay dhexaltooyo oo dhal awliye waa iska weli bay kuleeyihiin hadduu dhal awliye yahay xataa hadduu xumaan samaynayo waxay kuleeyihiin war ha ku kadsoomin waa dhal awliye dhal awliye weeyaan aa awliyaa dhashay oo dee yaa yidhi wilaayada waa loo dhashaa yaa ina nuux oo nebi nuux dhalay ayuu ilaahay inoo sheegay dee inuu markaa la halaagay oo dadkii la qarraqay ka mid ahaa waa dhal nebi lama odhan dhal nebi weliba waa dhaaftaye waa dhal nebi lama odhane yacni waxa weeye wuxuu ka mid noqday un gaaladii la halaagaayo innahu camalun ghayru saalix innahu camila ghayra saalix qiraa'ada kale waxaan wanaagsanayn buu sameeyey marka halkiiba markii ay tageen ayaa mid markaa tafiirtii sheekh nuur xuseen ah ayaa meesha marka waxawaa lagu ixtiraamaya lagu qadarinayaa oo dee weli loo qabaa dikri salaam baa loo sameeyey xatro lagu salaamayo halkiiba xatradii markaysaa goorgalabnimo weeye xatradii baa markaa dikri salaan ayaa loo sameeyey kadib baa markii dambe la fadhiistay dabeedna xoogaa mudaakaru bilaaba inuu xoogaa dadkii la hadlayo wax u sheegayo mudaakaro salaaddii maqrib baa soo gashay buuri salaaddii maqrib markay soo gashay ayaa dadkiina saasay u wada hoganayaan saa haddaa u fadhidaan oo kale yaa saasay u hoganayaan cid tidhaahda maqhrib aan tukanno oo ku dhacdaa la waayo isaguna mudaakaradiibuu iska wadaa labadan shiikha xaggayga ka tegey baa markii dambe ka warramoo masjidkay ka kaceen oo qisaday ka sheegeen buuhi aniguna markaasaan joogo qisada halkaasaan ka maqlay afkoodii markaasaa dabeedna labadii wadaad baa hoos ka dusay ma odhan karaan aan tukanno sidii wax soo kaajayoo kale iska dhigeen dabeedna markaysa maqhribkii bay soo tukadeen dadkiioo sidii u fadhiyay soo noqdeen markaasuu sheekh cabdiyare baa soo tukateen miya waa khasirantihin mar haddii dikri salaam la sameeyo salaadi ma jirto mar haddii dikri salaam la sameeyo salaadi ma jirto ka warran qofka hule salaadi ma jirto salaadduma waxaa ridaysa markaa dikri salaam la sameeyo markaa ayaa ridaya salaaddii ruknigii ilaahaya salaadda mataasaa ridaysa waa khasirantiina saacada fura labadii saacadood baa laga fura labadii saacadood buu ka qaatay markii dambe markay ka warramayaan buu masjidka ka kaceen buu yidhi oo anigu aan fadhiyo ay qisada ka warramayaan si istinkaara ugama warramayaan buu yidhi awliyada lama ictiraadi kara da agtooda suufiyada waxay ku leeyihin ictaqid walaa tantaqid walaa tactarid fatantarid ictiqaadi ya ictiqaadi wax kasta hadduu xumaan xataa kuula muuqdo wuxuu weligu sameeyey adigu markaa inuu wanaag tahay u ictiqaadi xumaan ha u ictiqaadin marnaba xumaanna ha ku malayn waxaa laga yaaba waxaad arkaysa inay khayaal tahay waxaa laga yaabaa in si kale tahay adigu marnaba waxa weeye qalbigaaga inaad marka intiqaad iyo dhaliilis inaad markaa geliso inaad ku hadasho iska dhaafeen waa inaanad samayn bay ku leeyihin ictaqid walaa tantaqid walaa tactarid fatandarid alxadara ilaahiya ayaad ka bixi doontaa oo lagaa eryi doonaa aad ka erisiima doontaa marka waxa wey inaad iska jirtaa khatar baad ku suganta waxay ku tusinaysaa sida loo fogaaday ku tusinaysaa marka suufiyada qaarkood kufiya cadcad bay ku dhaceen haddaba marka waxyaalaha lagu soo arooriye waxay leeyihiin hadalladaasi waxa weeye muraad kaley uga jeedaan oo daahirkeeda ma aho oo muraadkay uga dan leeyihiin waa macaani kale suufiyaduna waxay leeyihin istilaaxaad gaara istilaaxa ay leeyihiinna waa curfi khaas ah curfiga khaaska ana luqada waa laga hormarinayaa sidaas aawoodee hadalladan aad kufriga ku sheegaysaan macaani kaley uga jeedaan macaanidii haddaanad garanayn adigu inaad ka hadashaa kuma bannaana kutubtooda inaad akhrisataana kuma bannaana oo ma waxaa isweydiin leh hadal kufri ah miyay macno kale u istilaaxi karaan laa ilaaha ilaa ibliisu macno kale miyay uga jeedi karaan oo u istilaaxi karaan ma bannaantahay in istilaax beddelo ya yacanii hadallada kufriga ah yacani kufrigaa lagu xambaaraya dadka daahirkaa lagula mucaamilaa axkaamta adduunya daahir bay ku dhisan tahay ijmaacyadii culammada ku sugan nusuustii adiladaa sheegaysa inii lam uumar an anqiba can quluubi innaasi walaa ashuqa buduunahum dadka qalbiyadooda inaan jeexo ee baarbaaro iyo calooshooda inaan uurkooda dillaaciyo ima saara waxaa lagula mucaamilaya dadka daahirkaa lagula mucaamilaya ya daahirkaa lagula mucaamilaya ina annaasan kaanuu yu'aakhaduuna calaa caadi rasuli illahi sala allahu alay sl bilwaxyi waina alwaxyi qad inqatac wainama nu'aakhidukum al'aana bima dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayra aminah waqarabnah waman adhara lana hayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana sida cumar bnu khataab u yihi xadiiska bukhaariga ee mawquufka ku ah saxaabadu ugu khudbadeeyey cid ku inkirtay ma jirto alimaamu nawowi wuxuu baabaystaa riyaadusaalixiinka baabu ijraa'i axkaami dunya cala aahir axkaamta addunya in daahir lagu socodsiinayo culammaduna ijmaaciyay ku soo rareen ibnu cabdilbar labadiisa kitaabee tamhiidka iyo istidkaarka labadaba wuxuu ku soo noqlinaya axkaamta adduunya daahirka in dadka lagu xukumaayo daahirka loo eegayo daahirkaa loo qabanayo baatin innaga inama saarnaa quluubta wax kaley uga jeedaan innaga inama khusayso waa ijmaac qurdubi wuxuu ku soo naqlinayaa marka kitaabkiisa tafsiirka ah ijmaaca culammada inay saa isku waafaqsan yihiin in daahirkaa dadka lagu xukumayo daahirka loo qabanayo xaafid ibnu xajar isaguna wuxuu soo naqlinaya ijmaacaasu isaguna soo naqlinaya xataa culammada kale waa ka sii qaateen oo waxa weeye marka haytami iyo ramliga iyo waa ka sii qaadanayaan ijmaaca culammadu ijmaaca culammadu inuu ku sugan yaho culammadu dhammaan isku waafaqeen axkaamta adduunya daahir lagu dhisayo daahirkaa lagula mucaamilayo nusuustaana sheegaysaba ya inii lam uumar an anqiba can quluubi innaasi walaa ashuqa butuunahum marka qaacide qaciya weeye in dadka daahirka lagula mucaamilayo daahirkaana loo qabanayo kii khayr muujista khayrkaa lagula mucaamilaya kii shar muujistana sharkiibaa loogu qabanaya walow haba yidhaahdo marka anigu wain qaala ina sariiratahu xasana laga aqbali maayo daahirkaasaa lagula mucaamilayaa loo qabanaya qofkii kufri ku hadlaa kafara daahiran wa baatinan laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam qaaluu baa layihi qaaluu hadduu qofku kufri ku hadlo mujarad inuu ku hadlay yani biqasdin wa macrifa cibaaradana u qasday inuu yidhaahdo aan halmaan ahayn hadda ictiqaad lama shardin hadduu doono markaa kaftan iyo lacaab ha u yidhaahdo macrifana uu markaa u leeyaho garanayo waxa waa ku gaaloobaya kuwii mustahzi'iintii maxay ugu gaaloobeen qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waa istihsaawooda taasay ugu gaaloobeen imaamu alxaramayn wuxuu odhanayaa qaala alusuuliyuun man nataqa bikalimati alkufri kafara daahiran wa baatinan wa in admara tawriyah abulmacaali juwayni imaamu alxaramayn baa odhanaya usuuliyiintu waxay yidhahdeen bacdigood ma odhan usuuliyiintu waxay yidhahdeen macnaa kulligood man nataqa bikalimati alkufri kafara daahiran wa baatinan kelmadda kufriga kii ku dhawaaqaa kor iyo kal waa ka gaaloobaya ya wa in admara tawriya macno kale inuu uga jeedo haba qarsadaba kor iyo kal buu gaal yahay halkiisi ku xukumaya inuu gaal yahay haddama aragta hadda halmaankii soo geli maayo cibaaradii haddii aan lagu halmaamin oo biqasdin wa macrifa ay tahay shardi maaha inuu ictiqaadsan yahay hadduu doono lacaab ha u yidhaahdo hadduu doono kaftan ha u yidhaahdo waa ku gaaloobaya milladda waa kaa baxaya calaa kulli xaal masaladaas saas yadaa weeye marka waxyaalo badanoo kufriya oo ay qaarkood ku dhaceen waa jirtaa culammaduna ku gaalnimo xukmiyeen tusaalayaalna waa ka tusaalaynay oo waa ka sheegnay tusaalahaasna waxaad ka garan kartaa yacni ashyaada kale ayaad uga qiyaasan kartaa inay waxyaalo badanoo kalena jiraan waayo majlisku waa kooban yahay laakiin intaas waxaynu uga jeednaa misaal iyo tusaalaynu uga jeednaa marka waxa weeye in la yidhaahdo niman suufiyaa baa la gaalaysiiyey oo maxamed bin abdulwahaab gaalaysiiyey dee macnaheedu ma aha hadday suufiye ahaayeen inaynay gaaloobi karin hortood baa markaa iyadaan maxamed ibnu cabdilwahaab la abuurin suufiye loog qaar suufiye ka mid ah la gaalaysiiyey oo dee xallaaj ka mid yahay oo ibnu carabi ka mid yahay oo ibnu faarid ka mid yahay oo yacni ibnu cafiyat almasaani ka mid yahay oo yacni markaa qaar badan tusaalayaashaas ay ka mid yihiin wallahu aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته